cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay maalmihii ugu dambeeyey waxaa si laaba la xadsanaya xargufta siyaasadeed ee u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka isku magacaabay jubbaland khilaafkan oo muddaa soo jiitamaya ayaa haatan maraya heeruu maamulka jubbaland xidhiirka u jiro dowladda federaalka axmed madoobe ayaana qaaday tallaabooyin uu amniga ku adkeynayo waxaana uu ciidamo fara badan ku daadiyey guud ahaan xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo ila wareedya ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibarre uu saacadii ugu dambeeyey qorsheynaya safar uu rabay inuu ku tago magaalada kismaayo safarka xamse cabdibarre oo salka ku hayay khilaafaadka siyaasadeed ayay warar ku sheegayeen maamulka jubbaland uu ka cudur daartay booqashadiisa albaabadana ka xirtay xamse ayaa la sheegaya in uu cuntami weyday jawaabta jubbaland waxaana uu xidhiir la sameeyey ciidamada atmis ee jooga garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo warqad ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha oo dhex socotay baraha bulshada ayuu xamse ku wargelinayay ciidamada kenya ee ku sugan garoonka kismaayo in wafdi uu hogaaminayay maanta oo bisha tahay labiiyo tobanka bisha kooiyo tobnaad labada kun afariyo labaatankay ku soo aadan yihiin magaalada kismaayo ciidamada kenya ee garoonkaasi gacanta ku haya ayaana la sheegayaa in iyaguna ka cudur daarteen booqashadiisa una sheegeen xamse in aan waqti xaadirkan oo xaaladdu xasaasi marayso aanay qaadi karin mas-uuliyadda amnigiisa xasuuqyo kala duwan oo ay ciidamadii udda ka geysteen marinka godoonsan ee khaza ayaa waxaa ku shayday dad badan oo shacab rayd ah ciidamada cadowga yuhuudda ayaa waxay duuqeen aad u xoogan la dhaceen guri ay degan yihiin dad shacabba oo ku yaala xaafadda sabar ee koonfurta magaalada khaza waxaana halkaasi ku shayday siday wararkan ugu soo gaarayaan dad badan oo shacab ah halka ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan bartamaha marinka khaza iyo sidoo kale ciidamadii udda ka geysteen duuqeen aad u xoogan waxaana duuqayntaasi ku sheeday dad badan oo barakacyaal reer khaza ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan xasuuqyo aad u daran oo ay ciidamadii udda ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuuda geysteen saacadii lasoo dhaafa ayaana gaaraya ilaa iyo shan xasuuq kuwaasoo ay ku sheegideen in ka badan lixdan iyo kow ruux halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol afartan toddoba ruux oo kale dowladda kuuriyada waqooyi ayaa u ansixisay ruushka heshiis guud oo iskaashi istaraatiijiyadeed ah hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ninka lagu magacaabo kim jon un ayaa ruushka u ansixiyey heshiis guud oo iskaashi istaraatiijiyadeed ah kaasoo dhex maraya labada dal iyadoo ay sii kordhayaan walaaca laga qabay in kuuriyada waqooyi ay ciidamo u dirto ruushka kaasoo dagaallo culus kula jira dowladda yukrein wakaalada wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in kim uu saxiixay wareegto uu ku ansixinayo heshiiskaasi u dhexeeya moscow iyo kuuriyada waqooyi heshiiskan cusub ayaa dhaqangalaya kadib markay isdhaafsadaan labada dal dokumentariyada sixinta waxaana u socon doonaa heshiiskani muddaaan xadidnayn heshiiskan waxaa ku jira qodob ku qasbaya labada wadan inay si deg deg ah u bixiyaan gargaar milatari haddii midkooda la soo weeraro madaxweynaha faransiiska ayaa ku dhawaaqay olole lacag tabaruca dal loogu aruurinaya yuhuudda dowladda faransiiska oo can ku eedla dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa ayaa ku dhawaaqday inay qaadayso lala ballaaran oo lagu taageeraya maamulka saynada yuhuudda emmanuel macron oo ah madaxweynaha faransiiska ayaa shacabka dalkiisa ugu baaqay inay ka qayb qaataan isku soo bax weyn oo lacag malaayiin yuuro oo loogu ururinayo inay ka qayb qaataan iskaashi weyn oo lacag malaayiin yuuro oo loogu ururinayo maamulka gumaystaha yuhuudda xafladda maalgelinta yuhuudda ayaana ka bilaabanaysa dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka faransiiska wasiirka maaliyadda saynada ayaana la filaya inuu ka qaybgalo xamladan waa mid lagu maalgelinayo dullaanada yuhuudda ku qaaday marinka godoonsan ee khaza iyo lubnaan tobanaan kun oo shacab muslimiin ayaa iskugu soo baxay magaalada baariis waxayna ka soo horjeedeen ololaha lacagta loogu tabarucayo yuhuudda duqa magaalada baariis ayaana ka codsaday shacabka magaaladaasi ku dhaqan inay lacag dhan laba boqol iyo lixdan milyan oo yuuro u ururiyaan maamulka saynada yuhuudda si ay ugu kaashato waxa ugu yeera la dagaalanka argagixisada oo ula jeedo xasuuqa muslimiinta reer khaza markab ganacsi oo ay leedahay dowladda ingiriiska ayaa lagu weeraray badda cas markab ganacsi oo ay leedahay dowladda britain ayaa waxaa lagu weeraray goob toddobaatan mil dhanka bari ka xigta magaalada xudayda ee galbeedka dalka yemen hay-adda ganacsiga britain ayaana waxay ka dhawaajisay in markab iyadu leedahay lagu weeraray badda war ka soo baxay hay-adda islamarkaana lagu soo daabacay barta ay ku leedahay ekis ayaa waxaa lagu xaqiijiyay nagagaarka markabka ay ku dhaceen gantaalla waaweyn balse maysan sheegin hay-adda halka laga soo tuuray iyo cidda soo tuurtay gantaalada ku dhacay agagaarka markabka warka ka soo baxay hay-adda sidoo kale laguma xusin wax khasaara oo ay geysteen weeraradani dhammaan shaqaalaha markabka ayayna sheegay inay iminka bad qabaan dowladda britain maysan sheegin cidda ka dambaysa weerarkani waxaana xusid mudan in weerarada caynkan oo kale ay mar walba fuliyaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ee taageerada iyo taakuleynta ka helaya dowladda shiicada ee iiraan waxaana marar badan laga soo calaameedeeyey badda cas weeraro kuwan la mid ah oo lagu bartilmaamaysanaya maraakiibta ganacsi ay leeyihiin dowladaha maraykanka ingiriiska iyo weliba maamulka saynada yuhuudda ugu dambayntii ciidamadan ukrain ayaa duqeymo ka fuliyay xarun shidaal oo ay leedahay dowladda ruushka diyaaradaha dagaalka ee dowladda ukrain ayaa waxay weerar ku qaadeen gelinkii dambe ee maanta xarun shidaal oo ay leedahay dowladda ruushka guddoomiyaha gobolka belgoreed ayaana wuxuu sheegay in duqeymaha ay ciidamada ukrain geysteen uu sababay in xarunta uu ka kaco dab xoogan oo khasaare kala duwan geystay waxaana uu sheegay guddoomiyaha in kooxda dabdemiska ay u suura gashay inay dab ka damiyaan mana jirto wax khasaare nafeed oo ka dhashay weerarkaasi wasaaradda difaaca ee ruushka ayaana waxay shaaca ka qaaday in ciidamadooda cirka ay u suura gashay inay burburiyaan wax ka badan saddex iyo toban diyaaradood oo ay leeyihiin ukrein dhanka kale dowladda ukrain ayaa waxay sheegtay in haweenaya saddex xaruur oo dhashay ay ku dhinteen weerar xagga cirka oo ay ciidamada ruushka ku qaadeen dhisma ku yaalo waqooyi bari dalka ukrain waxayna sidoo kale xukuumadda kiyef ka dhawaajisay in duqeymo kala duwan oo ay ciidamada ruushka ka geysteen bartamaha ukrain ay ku dhinteen saddex ruux halkee dhaawacyo kala duwan soo gaadheen sagaal ruux oo kale dagaalka u dhexeeya labadan dowladood ayaa wuxuu sababay dhimashadiiya dhaawaca boqolaal ruux oo labada wadan u kala dhashay wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa